sannadihii lasoo dhaafay gaar ahaan intii uu xilka dib ugu soo laabtay xasan sheekh maxamuud waxaa dalka soomaaliya laga saaray sida warbixinno lasoo bandhigay lagu caddeeyey lacago balaayiin dollar ah kuwaasi oo horay dalka u yiilay lacagahanna way lahaayeen ganacsatada soomaaliyeed ayaa waxa ay doorbideen in ganacsigooda iyo sidoo kale dhaqaalahooda ay geystaan dalalka deriska ah sababo ku aadan damaca fogaaday ee xukuumadda xasan sheekh ay la soo baxday taasi oo ku salaysan canshuurada kala jaadka ah ee maalin walba lagu soo kordhiyo ganacsatada iyadoona inta ay dheer tahay isbaarooyinka xaddaafka ah ee yaala muqdisho iyo sidoo kale goobaha kale kuwaasi oo ay dhigteen dowladda federaalka waxaa intaa dheer in dowladda federaalka ay dalka soo gelisay amaba shatiyo ay siisay bangiyo laga leeyahay waddamo shisheeye kuwaasi oo dalka soomaaliya ka daabulo kaashka haddaba arrinkan waxaa ka hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka hadda dhaqaalaheeni maxaa ku dhacay lasti two tree years four to five bilyan aa laga saaray muqdisho keliya oo nairobi ilaa africa lagu maalgelinayo dadka ganacsatada daawadiisa waxay ku leeyihiin riteen ma leh maalgashiga xamar dhaqaale ma leh wax ka soo noqonaa ma leh toban isbaaro toban canshuur toban tikida kor taallo lacagta haddaan gelina dalka wax ka soo naasa caddaanaya ma leh faa'iide ma helayno marka nairobi a iga fiican inaan ku maalgashado saa riteen alle qofku wuxuu fiirinayaa lacagtiisu wuxuu fiirinayaa businesska riteen ma leh bangiyo ajnabiyaa la keenay oo doolarka qaada annaga lacagteenna waa doolar ilaa hadda soomaaliya doolarkana ameerika iskale annaga ma lihin bangi ajnabiya waxaa yimi lacagtii kaashka xamaroo ka qaadaa sidiisii ganacsadii bannaanka saa ka siinaa doolarkiyaaba kaashkii caadiga hadda waxaa lagu macaamilaa wayar bes waaye bangiyada dhan haddii maanta la yidhaahdo xamar ha laga raadiyo caasimaddii intaasoo milyano dolar maba la heli karaba marka burburka dhaqaalaha ku socdaane mid sahlan maaha yaana ka shaqaynaya dowladdii la rabay inay shaqada abuurto dowladdii la rabay inay investmentiga maalgeli xoojiso ay dhiirogeliso ganacsiga dadka maalgashiga dalka maalgashanaya ajnabi maba noo imaan hadeertaan laba shirkadoodoo turkiya oo elaboorka iyo joogto garoonka diyaaradaha iyo dekadda jooga oo maalintay soo galeen hal inji aan ku darin lacagna ka qaada keliya noo jooga hal inji hal taaka kuma aysan darin oo horumar ah lacagta basay ka daldashaan lacagtooda intay soo ceshteen maahane toban jeer ka badan soo ceshteen markaas toban sana hadda kusii dhow yihiin inta ay meesha haystaan soomaali waa waxaa dalka maalgashta soomaalida riteen waa weyse dhaqaaladii waa la baxeen ilaa angola la sii jiraan haddeertaan